زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون alle wuxuu qadaray in shareecada uu ku guuleeyo gacanta laba yuusuf kuwaas oo kale ah yuusufkii ka soo baxay bariga ee yuusuf binu ayuub oo ku magac dheeraa salaaxuddiin alayuubi iyo yuusufkii ka soo baxay galbeedka ee yuusuf binu tashfiin yuusufka hore ayaa magaalada qudus iyo masjidkeeda barakaysan dib ugu soo celiya daarta muslimiinta halka yuusufka labaad uu badbaadiyey bilaadul andalus sharciga islaamkana ku soo dabaalay dhammaan dhulka maqhribul islaam iyo galbeedka afrika qisadeenna maanta waxay dul hoganaysaa yuusufka dambe geesigii islaamka yuusuf binu tashfiin oo dadka qaar ay u yaqaanaan yuusuf binu tashaafiin yuusuf binu ibraahim allamtuuni ayaa dhashay sannadkii afar boqol hijiriya wuxuuna dhintay shan boqol hijiriya taas oo ka dhigan in dunida guudkeeda uu ku noolaa cimri ku jaango'an boqol sanno inta badan cimrigiisa wuxuu ku qaatay barashada diinta islaamka iyo faafinteeda yuusuf dacwada islaamka wuxuu ku fidiyey af iyo adin intaba qabiilka uu halyeegan ka dhashay ee sanhaaja ayaa siyaasaddeeda iyo hoggaankeeda looga heebaysan jiray mandiqadda maqhribul islaam ilaa senegaal galbeedka qaaradda afrika hogaamiya yuusuf binu tashfiin ayaa si aad ah ugu saamoobay sheekhii caalimka maalikiga ahaa ee cabdalla binu yaasiin aas-aasihii dowladda islaamiga almuraabiduun inta aanan si qoto dheer u gudagelin taariikhda badda ah ee yuusuf binu tashfiin aan wax yar ka sheegno sidii ay ku dhalatay dowladdii almuraabiduun ee uu amiirka ka ahaa markii ay daciiftay awooddii dowladdii cabbaasiyiinta ayuu dayax ku yimid nufuudkii muslimiinta ee maqhribul islaami waxaana halkaas ka dhismay maamullo qaarkood xiriir la samaystay gaalada sidaasna ku ridoobay kadibna jahligii ayaa bulshada ku dhex faafay sheekh cabdalla binu yaasiin oo ahaa faqiih wax ku soo bartay andalus ayaa mandiqaddaas soo gaaray wuxuuna bilaabay inuu dadka ka reebo bidcada iyo khuraafaadka khilaafsan shareecada islaamka taas oo qabaa'ilkan ku dhex faaftay kadib markii ay dadku diideen dacwadii sheekha ayuu markii dambe go'aansaday inuu isaga haajiro deegaanadii ay degganaayeen qabaa'ilada sanhaaja iyo judaala isaga iyo toddoba arday ayaa degay meel uu webiga senegaal biyaha uga shubo badda atlantiga halkaas ayayna ka wadeen dacwaddii islaamka ilaa markii dambe ay gaareen kun arday dadkaas waxaa ka mid ahaa yuusuf binu tashfiin oo sheekh cabdalla yaasiin u soo cilmi raacday markii ay ardadu kumannaan gaareen ayuu sheekha u kala diray qabaa'iladooda si ay dacwada u gaarsiiyaan laakiin dacwaddii ayaa dadka si silmi ah ku geli weysay kadibna wuxuu iclaamiyey jihaad iyo in munkarka awood lagu suuliyo maadaama uu arrintaas alla makaniyey sheekha ayaa ardaygiisa yuusuf binu tashfiin u kaashaday arrimaha dagaalka iyo maamulka sahayda ciidanka sidaas ayay ku aasaasantay dowladdii muraabidiinta oo ka timid toddoba arday oo ribaad ama fadhi dheer u galay barashada cilmiga kana dhiidhiyey munkarka yuusuf oo ahaa geesi aan la loodi karin ayay taariikhyahanadu ku sheegeen inuusan ka yaraysan salaaxuddiin alayuubi marka loo eego halyeennimada waxqabadka iyo makaanadii uu ku lahaa islaamka يوسف بن تاشفين أسد المرابطين أحد أعظم ملوك المسلمين في عصره libaaxii dowladdii muraabadiinta yuusuf ibnu tashfiin waxa uu ahaa mid ka mid ah boqorradii muslimiinta ugu waaweynaa ee xilligiisa joogay waxa uu caan ku ahaa suhdiga takashufka iyo geesinimada kama uusan yaraysanin halyeygii weynaa ee salaaxuddiin al ayuubi balse ma uusan helin xaqii uu lahaa caannimada sida salaaxuddiin oo kale waxa uu dhashay sannadkii kun iyo sagaalkii miilaadiyada xilligaas oo uu qabiilkiisu la wareegay xukunkii zanhaja yuusuf waxa uu waxbarashadiisii ugu horraysay ku qaatay bartamaha dhulka saxaraha ah isagoo cilmiga ka bartay culimmada iyo fiqiga iyo xadiidka waxa uu ku barbaaray kunahana qaaday tacaaliimtii imaamkii faqiih ahaa ee ibnu yaasiin wuxuuna aad ugu xeleeraaday farsamooyinka dagaalka ونما وترعرع على تعليم الإمام الفقيه ابن ياسين ونبغ في فنون الحرب binu tashfiin waxaa mas-uul looga dhigay shaqooyin dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen dagaaladii lagu xidada siiba shiicadii bajaliyiinta waqooyiga afrika kuwaas oo caasimad ka dhigtay magaalada xeebta leh ee asuus ciidamo gaaraya soddon kun oo askari ayuu yuusuf binu taashfiin ku weeraray magaaladan ilaa markii dambe wacagta mariyey kana qabsaday dhulkii ay shiicadu maamulayeen dowladdii muraabidiinta ee uu hogaaminaya sheekh cabdalla binu yaasiin ayaa awooddeeda ugu badan gelisay sidii ay islaamka ugu dhex xoojin lahayd qabaa'ilka amaasiiqda ee la odhan jiray barbariyiinta kuwaas oo uu cadowgu kala qaybiyey xilligaas waxaa mandiqadda maqribul islaam dhibaato weyn ku haysay imaaraddii kaafirada ahayd ee bargawaadah oo ahayd mid aad u xoog badneed macaarig isbuucyo qaatay ayaa dhex maray jeyshkii muslimiinta iyo bargawaadah ilaa markii dambe uu ciidanka muslimiintu qabsaday caasimaddii imaaradan ee la odhan jiray tamsaana bargawaadiyiintu waxay ahaayeen gaalo mulxidiin ah oo sannadka ka soomi jiray rajab iyo shacbaan islamarkaana samaystay wax ay ugu yeereen qur'aan kaas oo ka kooban siddeetan suuradood macaarigtii lala galay gaaladan wuxuu dhaawac halisah ka soo gaaray al imaam al-faqiih cabdalla binu yaasiin ilaa markii dambe uu dhaawacaas u shahiido waana halkan meesha ay ka bilaaban doonto hogaamiyenimada dhabta ah ee yuusuf binu taashfiin maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii adkaanaya dhaawaca amiirkii muraabidiinta ilaa uu ka shahiiday sannadkii afar boqolkonton kowdii hijriga hoggaanka imaaradana waxaa qabtay abubakar binu cumar oo ahaa ku-xigeenka imaam cabdalla maalin maalmaha ka mid ah ayuu abubakar isugu yeeray hoggaankoodii muslimiinta wuxuuna imaarada uga tanaasulay alqaa'id yuusuf binu taashfiin وعندما دخل الأمير أبو بكر بجيوشه إلى الصحراء أناب يوسف على حكم المغرب markii uu amiir abuubakar ciidamadiisii la aadaeyey dhulka saxraha waxa uu maamulka maqrib u xilsaaray yuusuf kaasoo muujiyey karti ciidan iyo mid maamul oo uu ku xukumay dalka markii uu abuubakar ka soo laabtay saxraha wuxuu kulmiyey shuyuukhdii muraabidiinta wuxuuna markhaati uga dhigay inuu imaaradii uga tanaasulay yuusuf isagoo arrinkaas u sababeeyey diin wanaagga geesinimada go'aan adayga iyo cadaaladda uu ku arkay yuusuf wuxuuna siiyey dardaaranka soo socda isagoo yidhi yuusufow xilkan adiga ayaan kuu dhiibay waana arrin la iweydiin doono ee muslimiinta ilaahay uga cabso naftayda iyo taadana naar ka badbaadi oo ha dayicin raaciyadaada sababtoo ah adiga ayaa mas-uuliyaddooda lagu weydiin doonaa yuusuf waxa uu hoggaanka u qabtay dowladdii muraabidiinta taasoo uu ku maamulayay go'aan adag aqoon nafur deeqsinimo iyo waddada allah oo dadka loogu yeero si xikmad ay ku dheehan tahay wuxuu in ka badan soddon sannadood dagaallo ba'an kula jiray magaharaawa iyo beniyaquruun wuxuuna dib u furtay magaalooyin badan oo horey uga baxay gacanta dowladda muraabidiinta ilaa uu dambayntii awood u yeeshay inuu si buuxda u mideeyo dhammaan dhulalka galbeedka fog uuna hoos keeno maamulka muraabidiinta sannadka markii uu ahaa kun iyo siddeetan iyo kowdii miilaadiga حتى استطاع توحيد المغرب الأقصى بالكامل تحت راية المرابطين عام 1081 للميلاد
durbadiiba markii uu imaarada la wareegay wuxuu sii labanlaabay acmaashii jihaadiga ee uu ku jiray wuxuu u dhaqaaqay dhanka iyo dhulka almaqrib oo xuduud la lahaa andalus isagoo wata labaiyo toban kun oo ciidamo muraabidiin ah iyo labaatan iyo shan kun oo ka tirsan qabaa'iladii amaasiiqda wuxuuna furtay magaalooyinka ay ka mid yihiin tanjah maraakish iyo faas oo dhammaantood ka tirsan dhulka maqrib wakhtiga uu howlgallada saliyeynimo yuusuf binu tashfiin ka samaynayo afrika uuna qabsaday tulud ka mid a qaaradda ayay muslimiinta andalus la kulmayeen dacfi iyo dibudhac weyn kadib markii dowladdoodii ay u kala qaybsantay ilaa afar iyo labaatan dowladood qaarkoodna ay saliibiyiinta xiriir la samaysteen sannadadii ugu horreeyey ee xukunkiisa ayuu dadaal dheeri ah ku bixiyey mideynta muslimiinta waqooyiga afrika si uu u edbiyo gaalo kibirtay oo ku gardaroonaysa muslimiinta markan alqaa'id yuusuf wuxuu isku diyaarinayaa inuu xuduudaha ka tallaabo uuna kurbada ka fiido muslimiinta andalus ay daashadeen khilaafaadka boqorradii magacoyaalka ahaa ee dhexdooda loo lamayey kuwaas oo caan ku ahaa magaca muluuku tawaa'if boqorradaas halista geliyey masiirka ummadda waxaa ka mid ahaa ma'muun muctamid mustaciin muctasim iyo mutawakil shaacirkii abuucali alxasani ayaa ka tiriyey shicirkii caanka ahaa ee muujinayey in andalus ay ka jireen boqortooyooyin magacuyaal ah balse wax ismooda waxaana abyaadda shicirka ka mid ahaa
مما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معتمد فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد arrinta uu taariikhda baaldahaba uga galay yuusuf binu taashfiin ayaa ahayd macrakadii azallaaqa ee lagu jebiyey saliibiyiinta laguna xureeyey dhulalkii muslimiinta boqorkii saliibiyiinta alfanoska lixaad ayaa sannad waliba jisyo ka qaadi jiray muslimiinta isagoona u soo marayay maamul goboleedyadii magacuyaalka ahaa ee andalus ka jiray muctamid oo ka mid ahaa hogaamiyaashii andalus ayaa ku dhiiraday inuu dilo oo uu dhegta dhiigga u daro ergadii ka socotay boqorkii saliibiyiinta kuwaas oo jisyada ka doonaya muslimiinta kadibna muctamad wuxuu farriin gurmad weydiisasho ah u diray amiirkii muraabidiinta yuusuf binu taashfiin digtor raakib asarjaani ayaa ka sheekaynaya farriimo yaab leh oo ay isdhaafsadeen yuusuf binu tashfiin iyo boqorkii saliibiyiinta ee jisyada ka guran jiray muslimiinta andalus وهناك وجد أن النصارى قد استعدوا بستين ألفا من المقاتلين على رأسهم ألفونسو السادس بعد أن استعان بفرنسا وبإيطاليا وبإنجلترا وألمانيا yuusuf wuxuu ogaaday in saliibiyiintu ay soo diyaariyeen lixdan kun oo dagaalyahanno ah oo uu hogaaminayo alfonsihii lixaad kadib markii uu kaalmo ka helay gaalada faransiiska talyaaniga ingiriiska iyo jarmalka isla markaana uu ballanqaado dembi dhaaf ah gaal walba oo ka qayb qaata dagaalka azallaaqa uga soo sameeyey baadirgii weynaa ee kirishtaanka waxaa goobtii dagaalka yimid alfonsihii lixaad isagoo kor u qaadaya calaamadda kirishtaanka iyo sawiro uu ku sheegay inay yihiin ciise masiixi wuxuu ku dhawaaqayey inuu ciidamadan uu wato oo kula dagaalami doono insiga iyo jinniga uu kula dagaalami doono malaa'igta samada joogta uu kula dagaalami doono nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa u fiirso ereyadiisa waa nin fahansan in dagaalka uu ku jiro uu yahay dagaal saliibi ah oo ka dhan ah muslimiinta انظر إلى الكلام يفهم تمام الفهم هذه الحرب الصليبية ضد الإسلام saliibiyiinta oo aan marnaba filanayn in ciidamo muslimiin ah ay ka soo tallaabi karaan badda ayna jirta ruux islaami ah oo isku gurman karta ayaa sii waday xashdiga ciidamadooda iyagoo isaga kala imaanaya talyaaniga ilaa iyo ingiriiska haliyey yuusuf oo markan diyaarsaday wixii ciidan ah ee uu haystay ayaa doonaya inuu farriin kama dambaysa u diro gaalkii saliibiyiinta ee dullaysanaya muslimiinta runtii waxay ahayd farriin cizi iyo geesinimo xambaarsan mar kale dictor raakib asarjaani ayaa sharaxaya qaabkii ay u dhacaysay farriintii amiirkii muraabidiinta ee ku socotay gaalkii saliibiyiinta وهنا يفاجئنا يوسف ابن تشفين بأمر عجيب يرسل رسالة إلى ألفونسو السادس yuusuf ibnu tashfiin wuxuu nooga yaabsaday arrin cajiib ah wuxuu fariin u diray alfonsihii lixaad sida caadada ah ciidamadu xilligaas waxay isdhaafsan jireen fariimo ila fiiri walaalkayow warqaddii yuusuf ibnu tashfiin uu u diray alfonsihii lixaad ee dagaalkii zallaaqa waa soddon kun oo muslimiin ah oo ay ka soo horjeedaan lixdan kun oo saliibiyiin ah waxa uu ku yidhi waxaana soo gaartay inaad ku ducaysanaysay inaad hesho doomo si aad noogu soo gudubto oo aad dhulkeenna nogula dagaalanto waana kan annagaa adiga kuu soo gudubnay oo hawshiiba kuu fududaynay waanaad ogaan doontaa caaqibada kaa raacda baryadaada aniguna waxaan alfonso kuu soo bandhigayaa inaad islaamka qaadato ama inaad jisji farsaar ah iska bixiso adigoo dulaysan ama dagaal waxaan ku siinayaa saddex maalin oo aad arrinkaa uga soo fikirto wixii ka dambeeyana waxaad iga filataa waa dagaal dabcan alfonso waxaa soo gaartay fariintii aad buuna uga xanaaqay wuxuu isweydiiyey sidee bay aniga jisyo iiga qaadayaan iyagoo aniga aabbayaashii iyo awowayaashiiba aan iyaga jisyo ka qaadi jirnay sidee bay maanta iiga doonayaan inaan iyaga siiyo jisyo farsaar ah anigoo dulaysan fariin hanjabaad ah ayuu alfonso u soo diray yuusuf ibnu tashfiin wuxuuna ku yidhi dagaal ayaan doortay ee maxaad kaga jawaabaysaa yuusuf ibnu tashfiin warqaddii ayuu rogay wuxuuna gadaasheeda ku qoray jawaabtu waa waxaad indhahaga ku arki doonto ee ma ahan mid aad dhigaha ku maqli doonto nabadgelyo korkiisa ahaato mid ka raaca hanuunka لا ما تسمعه بأذنك والسلام على من اتبع الهدى isagoo alla tala saaranaya islamarkaana adeegsanaya mahaaraadkiisa caskariga ayuu mar kale yuusuf binu tashaafiin muslimiinta ku hogaamiyey mid ka mida macaarigtii ugu weynaa taariikhda islaamka waana macrakadii azallaaqa mu'arikhiintu waxay sheegaan in macrakadan ay muslimiinta andalus uga dhigneed dagaaladii kaadisiya iyo yarmuug maalintaas xaqa ayaa guulaystay baadilkana dhulka ayaa lagu jiiday amiir yuusuf ayaa macrakadan qaa'id ka ahaa isagoo siddeetan sanno jir ah balse ahaa geesi aan marnaba la loodin karin azallaaqa kadib ayuu dib ugu laabtay maqhribul islaami halkaas oo uu labaatan sanno ugu sii adeegayay muslimiinta bilowgii bishii muxaram sannadkii shan boqol hijiriya isagoo boqol sanno jir ah ayuu geeriyooday halyeegii islaamka yuusuf binu tashaafiin wuxuuna noolaa hal qarni oo kaamil ah wuxuu mideeyey muslimiinta maqhrib wuxuuna xureeyey magaalooyin waaweyn ilaa uu dulmiga ka zuuliyey andalus dibna u mideeyey muslimiinta ibnul athiir ayaa kitaabkiisa alkaamil fitaariikh ku yidhi yuusuf binu tashfiin wuxuu ahaa nin siiro wanaagsan oo ahlu khayr caadil ah wuxuuna u iilan jiray ahludiinka iyo ahlulcilmiga aad ayuuna u karaamayn jiray
نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق